madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabadda mahadcelinta howlwadeenada imtixaanka qaranka labada kun afariyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka xiritaanka tababarka macalimiinta qaranka iyo bilowga sana dugsiyeedka labada kun shan iyo labaatanka labada kun lix iyo labaatanka munaasabadan oo ay soo agaasintay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo xiray tababar ay ka faa'iideysteen saddex kun oo macalimiin oo laga soo xulay gobolada dalka kuwaasi oo lagu xoojiyey xirfadaha waxbaridda iyo hababka casriga ah ee wax lagu baro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku bogaadiyey hogaanka iyo howlwadeenada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ay ku bixinayaan horumarinta waxbarashada dhiirigelinta macalimiinta maareynta imtixaankii qaran ee sanadkan iyo hubinta in caruurta soomaaliyeed ay helaan waxbarasho taya leh oo midaysan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkeeyey guddiga tacliinta sare inay xoogga saaraan hubinta tayada waxbarashada heerka jaamacadeed iyo horumarinta cilmi baarista waxa uuna xusay in horumarinta dalka ay aasaas ay u tahay tayada aqoonta dhallinyarada soomaaliyeed
guddiga tacliinta sare ee dhowaan ee dhowaan la sameeyey waa aasaaska tacliin kuwaalitigeedu fiican yahay inaan helno waay muwaadin shahaado haysto oo meel kasta hadduu taga imtixaan aan geli karin warbar kayrbeelahan yaa wax soo baray la yihaa jaamacad aan dadka dad fiican aan soo saari karin ee dadka lacag un ka guranayso guri u furan dadka inay lacag un ka gurtaan ee aan u furnayn qiyam iyo values kale aan u furnayn in la waayo muwaadin wax bartay oo shahaadada uu wataa iyo waxa uu yaqaanaay isu dhigmaan in la helo waxaasoo dhan waa sababta loo aasaasay guddiga tacliinta sare waana waajibka laga raba inay soo baxaan soo baxdo tacliin sare oo quality laakiin tacliinta hoose ee basic ah waa muhiim qofka hadduu tacliin kulli dadka dugsiyada sare ka soo baxa jaamacad ma wada gelayaan dadka jaamacadda gelayaahi waa inay noqdaan dad wax dheer dadka kale kii jaamacadda geli waaye qof wax dheer kan ka soo baxayana waa inuu noqdaa qof intii jaamacadda soo gashay wax dheer jaamacadda nambarka ugu badan iyo ammaanta ugu badan iyo ardada kasoo qalin jibisaahi ay shaqo horay ka heli og yihiin oo la raadinayo oo ardayga intaanu badhameen jaamacadda laleeyahay adiga markaad soo qalin jibiso anaad ii shaqaynaysaa waxa guddigaasi inay soo saaraan oo ay aasaas u noqdaan la raba kaas waayo laakiin guddiyadii caadigaa la sameyn jiray iska yimid hadday ka mid noqdaan waxay noqonaya ma rajaynaayo dadka loo doortay in badan oo ka mid ahaan aqaanaa dad qualitigoodana oo aada u sarreeyo dadnimadooda iyo mas-uuliyaddooda iyo dareenkoodana oo aada u sarreeyo waayo meesha aan ka tallaabo qaadi lahayn oo tacliinta sare ee soomaaliya ay ka tallaabsan lahayd waayo waxaan rajaynayaa jaamacado badan oo magac oo maanta furan oo aan u weynay sabab aan u xirno aan garan weynay iyo criteria aan ku xirno aan garan weynay guddigaasi inuu naga qaabili doono jaamacadda ama standardkaas ha soo gaarto ama albaabadeeda ha laysi saaro jaamacad manuqutaraadlaba dhiiraa fursad ha la siiyo
munaasabadan ayaa ku soo aadeysa xilli dhowaan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle kaga dhawaaqday natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedka labada kun afar iyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka